ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa maanta ka qayb galay bandhigga suuqweynaha muqdisho oo ay isugu yimaadeen hormuudka ganacsatada soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa maanta ka qayb galay bandhigga suuqweynaha muqdisho oo ay isugu yimaadeen hormuudka ganacsatada soomaaliyeed ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ku booriyey ganacsatada soomaaliyeed in ay xoojiyaan dadaalkooda ganacsi horumaryaal horumaryayaana hal abuurka cusub una istaagaan sidii kor loogu qaadi lahaa kobaca dhaqaale ee dalkeena soomaaliya sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa waxa uu sharaxay muhiimadda qorshaha isbeddelka qaran ee n t b la yidhaahdo iyo doorka uu siinayo qaybaha ganacsiyada gaarka loo leeyahay si ay markaasi hormuud uga noqdaan horumarka iyo weliba dib u dhiska dalkeena soomaaliya waxaana uu xusay in iskaashiga dowladda iyo ganacsatada ay fure u tahay kobcinta dhaqaalaha abuurista fursado shaqo iyo weliba dhiirigelinta maalgashiga gudaha dalka iyo dibaddaba dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa ka go-an xoojinta xiriirka ay la leedahay ganacsatada si loo abuuro jawi ganacsi xasiloon oo dalka u abuuraya fursado dhaqaale dhowaan wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay kulan dhiirogelin ah u sameysay beeraleyda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dalagga bariiska soo saara iyaga oo markaasi sheegay in dowladdu ay ka go-an tahay sidii mar walba loo taageeri lahaa loogana shaqayn lahaa kobaca dhaqaale ee dalkeenna